Isu tagga suxufiyiinta Soomaaliyeed ee Fisooj ayaa maanta magaalada Beledweyne ka daahfuray tababar kor loogu qaadayay aqoonta saxafiyiinta ku cusub saxaafadda ee magaalada Beledweyne. Tababarkan ayaa socon doona muddo laba maalin ah, kaasoo inta uu socdo wariyaasha magaalada Beledweyne aqoontooda saxafinimo kor u qaadi doona. Axmed Tifow oo ka mid ah isu tagga suxufiyiinta Soomaaliyeed ee Fisooj kana mid ah macalimiinta bixinayay tababarkan ayaa ka waramaya muhiimadda tababarkan.
Fisooj oo magaalada Beledweyne tababarkan ku qabanaysa waxa ay ugu talagashay inay ka faa'iidaystaan ilaa labaatan wariye oo isugu jira toban wiil iyo toban gabdhood oo dhammaantood ah kuwa ku cusub saaxadda saxaafadda ee deegaankan waxaa loogu talagalay wariyaashan inay ka faa'iidaystaan sidii ay ku noqon lahaayeen wariyaal aqoon ahaan iyo xirfad ahaan dhisan sidoo kalena ay muujiyaan mas-uuliyad mar kasta oo ay bulshada wax u gudbinayaan waxaan ku kalsoonnahay markan tababarka labada maalin ah uu soo dhamaaday kadib wariyaashan maanta ka qaybgelaya tababarka in ay kaalin muuqda ka qaadan karaan horumarinta warbixinada la xiriira arrimaha bulshada si guudna waxaa barnaamijkan loogu talagalay soomaaliya oo dhan inay ka faa'iidaystaan ilaa saddex boqol oo wariye oo ah wariyaasha ku cusub mihnadan saxaafadda ah magaalada beledweyne waxaan soo gaaraynaa markii labaad si ay dadkan dhalinyarada ah ee wariyaasha ah ee awoodda badan haya ee enerjigooda nadiifka uu yahay in ay ay ka faa'iidaystaan bulshadana u faa'iideeyaan oo ay noqdaan wariyayaal lagu dhiirigeliyo in ay bulshada u gudbiyaan waxa ay u baahan yihiin oo ah saxnaan sinaan dhexdhexaad iyo cadaalad in loo sameeyo marka la sameynayo wararka iyo barnaamijyada intaba isu tagga saxufiyiinta soomaaliyeed ee fisooj ayaa taga gobolada dalka iyagoo bixiya tababaro ku saabsan saxafinimada iyo kor u qaadista aqoonta saxafinimo